xilli maanta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gaar ahaana garoonka diyaaradaha ah ee aadan cabdulle cismaan aadan caddi oo ka dhacay shir diyaaradeed ayaa maaryaha hay-adda duulista reedka ee soomaaliya axmed macalin xasan oo faahfaahin ka bixiya sababta keentay shilka diyaaradeed ee maanta ka dhacay garoonka aadan cadde waxauu sheegay in diyaaradan ay laheyda ama lagalahaa xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya unsom islamarkaana shaqaalaha gurmudka deg dega ay ka gaareen islamarkaana la ceemiyey khasaare hantiyadeed iyo sidoo kale miidan feen oo si ka dhalan waxaa saakay xilliyadii abaalihii afar saac bar ilaa shan saac ka kacay inta diyuurad oo nooceedu yahay kuwan toddobaatan iyo shanta ruux qaada oo u n ay leeyihiin wixii aaday magaalada baydhabo bayloodkii markuu baydhabo tegay waxaa u caddaatay in aanay lugta hore u bixin marka bayloodku wuxuu ku khasbanaaday inuu kusoo laabto magaalada muqdisho halkan wuxuu kusoo aaday lix saac iyo bar xilliga muqdisho kusoo aaday markuu halkan kusoo aaday marka waxaan samaynay diyuurad markii ay cilada ku timaado oo ay lagu bixi waayaan ama motor ay cilad ka qabto waxaa la sameeyaa procedure loo raaca habraac loo raacay leedahay habraac ayaan samaynay baddaan korgeynay si holaca loo yareeyo dabka loo yareeyo shidaalkiaan ka dhamaynay diyuuraddii intaan ayadaa shidaalka ka dhamaynaynay waxaan samaynay wax alla wixii diyuuradaho diyaar noqon kara oo markaa bixi lahaa oo falaadya lahaa ayaan boobsiinay wixii degan lahayna waa dejinay marka alxamdulilahi diyuuraddii waxay soo degatay toddoba saac iyo bar ayaan dejinay laba iyo labaatan qof oo u n ayay waday marka si nabaday ku degatay ilahi mahadiis debdemiska iyo ambalaasyada iyo maaragtay dhammaantood waxay noo ahaayeen stanby runwaygana si nabaday ku degatay marka wax mushkiladii ma dhicin dadkii oo dhan waa wada safe si aada u wanaagsan ayay laamaha dowladdana dhammaantood wada shaqeeyeen sida hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo areado dhan xirtay dadkana controleysay booliiska soomaaliyeed marka si aada ha isu kaashanay taasina waxay keentay inay dowladdii si nabadana ku degato basengerkii laba iyo labaatanka ahayna qof asoon ka dhaawacmin laga saaro haddana waxaan wadnaa dadaal ah maadaama ay dhacdadu hadda dhacday waxaan wadnaa dadaal ah in aan ranweyga ka saarno dayuuradii oo aan weyshash waaweyn iyo fokliftiyo aan adeegsano oo aan hadda ka saarno marka hay-ado caalamiya iyo civil aviationka soomaaliya wasaaradda gaadiidka iyo hay-adda sirdoonka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo booliiska dhammaanteen waa iska kaashanayna insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan ranweyga dib ugu furi doonaa sida aada la socoto dhacdadan oo kale markay dhacdo maadaama ranweygii ama dhabihii la degan lahaa ay diyuuradii dhex taallo garoonka waa xirnay oo waxaan dirnay ogeysiis caalami ah oo dhammaan diyuuradaha soo socda hawada ku jira dhammaantood hal daqiiqa ku gaara boqol iyo sagaashan iyo saddex wadan muddo hal daqiiqa ku gaara because ranwayga haddii ay diyurad dhex taallo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed waxay samaysaa oo ka mid ah habraacyada in diyuradaha hawada kusoo jira loo digo oo loo sheego in ranwaygi uu xiran yahay marka ogeysiiskaasna waan dirnay boqol iyo sagaashan iyo saddex wadan uu kala gaaray garoonkuna hadda waa xiran yahay ilaa iyo shanta galabnimo ayaan qiyaasnay laakiin ka hor haddii aan ka dhamayn karno waxaan isku daynaa in aan maaragtay nidaamkii ama ogeysiiskii dib ayaa loo soo celinayaa oo xilligayna shaqada noo dhammaato ayaan insha allahu tacaala dib u furi doonaa diyuuradihii gobollada soo kacayo gobolladaan ku celinay marka wixii deganaya oo hadda soo dhow hawada kusoo jirayna waan boobsiino intaan diyuuradda hawada ku hayna ayaan dejinay marka alxamdulilah xaaladoo dhan waa under control si fiican ayayna shaqadii noogu dhammaatay marka diyuuradda inaan ka qaadno meesha unbaa shaqadeedaan ku jirnaa lugta hore ayaa u bixi weyday marka lugtaas unbaa aan ku laabnay marka sharciyan markii uu bayloodka lagu bixi waayaan taawarka wiilasha saaran iyo gabdhaha saaranna waxay sameeyaan oo habraaca ka mid ah in ay taawarka kor marto hor marto oo ayaga ujeeda oo ay xaqiijiyaan in maaragtay lugtii ay u bixi waysay maaragtay bayloodka tiina waa la hubiyey marka isla xaqiiqsanay kadib baylotk waa la soo celiyey waana la dejiyey marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax kalo cilladii ma jirin injiinada diyuuradda iyo dhammaantood way hagaagsanaayeen diyuuradduna waa diyuurad u n ah ma aha diyuurad shacab oo shacab saarnay ma aha shaqaalaha u n ayaa saarnaa u n aynu u shaqaynaysa maahan markii u horeysay oo garoonka hadincaddo oo ka dhaco shil noocan oo kale ah oo inta badan ah oo ahaa sanadihii ugu dambeeyay soo laalaatay taas oo sababta weyn ay tahay diyaaradaha oo cillad ku timaado